cali jeyte cusmaan oo muddo kasoo mid ahaa xildhibaanada dowladda federaalka soona noqday guddoomiyaha hiiraan xiriir dhowna la leh etoobiya ayaa haatan u muuqda ninka qoomamaynaya qaybtii ay ku lahaayeen dagaalka isaga iyo ciidamo la socday wuxuu qiray in dagaalku aad u daba dheeraaday islamarkaana lagu halagalay sanadkii afaraad isagoona xusay inay adag tahay sii joogteenta dagaal noocaas oo kale ah hase ahaatee wuxuu cali jeeta eedda fashilka dagaalka dusha ka saaray dadka uula hadlaya halka ay ahayd inuu isaga qaato mas-uuliyadda wuxuuna ku dheeraaday ka hadalka culayska dagaalka
taageeradu ma boorkay ku eg tahay mase taageero ka dheeriya oo dadkan anigu ka yimid qaarkiinna igala yimid siday ku sugnaayeenna aad garanaysaan wax sidaan ka bedelan oo aad u qorshayseen baa jira annaga markaan dagaalka galnay dowladdu soo gasho soomaa haddii hadda dowladu waa maxaan falaynaa waayo dagaalaan galnaye dagaalna ma galo war ii kaadi hadda waxbaa iga siiya ma galee dagaalkii waa galnay afar sanaanu ku jirnay shabaab koox yaroo meel socotaa lama diriri karto
wuxuuna niyad jab ka muujiyey xilligan iyo sida uu xaal ku yahay isagoona tegay mid ka mid ah furimaha dagaalka halkaas oo ku soo arkay waxaan loo riyaaqi karin wiilal dagaalamaa way joogeen laakiin ma joogin ma joogin sibood ma jirin war siboodaa loo baahan yahay war talagalaa loo baahan yahay war dagaalku waa daba dheer waa artaano waa afar jirsaday sanadkii afaraaduu galay war siduu hadda ku socdo maya ma suuragal ma aha waxaa laga bedelo waxaanan rabaa weliba in aan warkayga eednaan fududaysan ma rabo meediyaha si fiican wax looguma sheegi karo ayadoo bilaa meediya maanta inaan wada hadalnaa ficneed adinkoo garanaya warka inta aan hambaystay arrintaha laga jawaabo
waxaa baraha bulshada iyo warbaahinta qaybaheeda kala duwan aada ugu baahaya walaaca iyo walwalka ay madaxda iyo saraakiisha dowladda federaalka ay ka muujinayaan dagaalka wixii ka dambeeyey markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dib ula wareegeen deegaano iyo degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ee koonfurta soomaaliya